بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ
bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida madaxa maamul goboleedka ashaadla dirarka hirshabeelle oo sheegay in mid ka mid a saraakiisha murtadiinta oo ka cararay furimaha dagaalka ee shabeellada dhexe uu firxad ku galay nairobi maxaan ka ognahay kaalinta maktabka qadaha mujaahidiinta uu ku leeyahay baraaruga bulshada iyo bilicda magaalada buulafulay xalqada shanaad ee silsiladda warbixinada aan ugu magacdarnay baay iyo baraaruga bulshada waxaad ku maqli doontaan qisada shakhsi dacwo u yimid wilaayada balse deegaan ku noqday magaalada buulafulay kulan looga arrinsanayay taabagelinta iyo fulinta xamlo ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku soo gebagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo niyadjab la sheegay in uu soo food saaray maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya kadib dagaalkii aadan yabaal warbixin ayaad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka
واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa aan ku bilowno xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad umahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaan araxiim xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu caawa ku soo qaadan doono waxa uu yahay niyad jab la sheegay inuu soo food saaray maleeshiyaadka murtada gurgurta kadib dagaalkii degmada aadan yabaal waa mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray shabakadda wararka somaali memo warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan mid ka mid ah xildhibaanada baarlamanka daaqoodka soomaaliya ayaa nasiib daro ku tilmaamay guuldarada baaxadda leh ee soo wajahday maleeshiyaadka gurgurta gaar ahaana dagaalkii loogu awood sheegtay ee looga faramaroojiyey talisidii waaweynaa ee degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe xildhibaan cabdirasaaq cabdulaahi ciid oo ka tirsan baarlamanka ridada soomaaliya ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay dhallinyarada al-shabaab ee lugaysa ay dharaar cadbaacsadeen maleeshiyaadkii villa soomaaliya oo haysta qaybaha kala duwan saanada militariga iyo weliba taageerada ciriyo dhulba leh ee dalalka shisheeyaha waxa uu xildhibaankani murtadka ah ka dhawaajiyey in taliyaasha maleeshiyaadka gurgurta ay yihiin kuwa aan khibrad lahayn islamarkaana weligood aan ciidan hogaamin isagoo geesta kalena xusay in kooxda ridada soomaaliya ragaadiyey eexda iyo musuq maasuqa jabka iyo habqanka maleeshiyaadka gurguurta ka soo gaaray dagaalkii dhowrka boqol looga dilay ee aadan yabaal ayuu xildhibaanku sheegay inay ahayd niyad jab weyn oo soo food saartay guud ahaan askarta dowladda federaalk soomaaliya aadan yabaal waxaa joogay ciidan ku filan difaaca magaaladaasi iyo magaalooyinka ku wareegsan balse way isaga carareen waxaanay aadeen hiiraan ilaa galguduud waxaasina waxay niyad jab ku tahay ciidanka ayuu yidhi murtadkan cabdirasaaq lagu magacaabo mas-uuliyadda jabka maleeshiyaadka ayuu xildhibaanku soo jeediyey in lagu ciqaabo cidda sababtoo ah haddii uu noqonayo sarkaal ciidan wasiir ama madax kale oo ka tirsan maamulka gurgurta islamarkaana lagu fuliyo xukunka uu mutaysto mas-uulkaasi laakiin ciidamada maalin walba inta la soo jebiyo la ogyahay qofka soo jebiyey hubkoodii iyo gaadiidkoodii la qaato aan lagu aqoonin wax sax ah ma aha ayuu sidoo kale yidhi xildhibaan cabdirasaaq oo ku taliyey in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka ciidamada riddada hadalka murtadkan ayaa imaanaya kadib markii jihaadiyiinta al-shabaab dagaal cagmarin ah kula wareegeen talisyadii waaweynaa ee kooxda villa soomaaliya ku lahayd degmada aadan yabaal islamarkaana ay dhegta dhiigga u dareen dhowr boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka gurgurte warbixintii soomaali mimu ayaa intaasi noogu eg bal markana websaytka calamada iyo mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray cali guudlaawe oo sheegay in xadoole uu u cararay nairobi cabsi uu ka qabo weerarada mujaahidiinta waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu qoray websaytka calamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ayaa hawada isku marinaya eedeymo la xiriira fashilka ku dhacay duulaanka shaadaldirirka ah ee ay kaga jiraan shabeellada dhexe kadib markii mujaahidiinta bilooyinkii lasoo dhaafay gacanta ku dhigeen degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolkaasi murtad cali guudlaawe oo ah madaxa maamul goboleedka shaadaldirirka hirshabeelle ayaa sheegay in murtad xaadoole oo ah sarkaal shaadaldirir ah sidoo kalena ah xubin ka tirsan golaha dawaaqidda riddada uu dalka isaga cararay sababta ka dambeysa baxsadka xaadoole ayuu murtad guudlaawe ku sheegay cabsi uu ka qabo weerarada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socda shabeellada dhexe wuxuuna tilmaamay in murtad xaadoole uu u cararay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sidoo kale murtad guudlaawe madaxa maamulka riddada ee hirshabeelle ayaa murtad xaadoole ku eedeeyey inuu dhibaato xoogan ku hayo shacabka ku dhaqan gobolka shabeellada dhexe wuxuu sheegay in isbaaro uu leeyahay murtadkan oo ka tirsan xubnaha golaha dawaaqidda riddada ay taallo gobolka shabeellada dhexe halkaas oo dadka shacabka ah lagu dhibaateeyo hadalka madaxa maamul goboleedka shaaldiriirka ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar ayaa ku soo beegmaya xilli horey murtad xaadoole uu eedeyn ugu jeediyey murtad guudlaawe isaga oo dusha ka saaray guuldarooyinka israacraacay ee maleeshaadka murtadiinta qormadii websaytka calamada ayaa intaas noogu eg markana reediyoga alfurqaan iyo mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray askari ka tirsan maamulka riddada koonfur galbeed oo haweenay ku dilay magaalada baydhabo waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu qoray websaytka islaamiga ah ee reediyoga alfurqaan warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan maalintii shalay waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka dhacay dil uu askari ka tirsan maamulka riddada koonfur galbeed u geystay haweenay xaamile ahayd dilkan waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda sheebta oo ku taala dhanka koonfureed ee magaalada baydhabo ilaa iyo haddana ma cadda sababta uu askariga u dilay haweenayda askariga dilka geystay ayaa ka tirsanaa ciidamada booliska maamulka shahaaladirka koonfur galbeed waxaana xogaha qaar ay sheegayaan in rasaasuu si bareera ugu furay ay u geeriyootay haweenayda taasoo ka mid ahayd dadka ku dhaqan magaalada baydhabo qormadii websaytka reediyoga alfurqaan ayaa intaasi noogu eg bal markana aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si walkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaan ka ognahay kaalinta maktabka qadaha mujaahidiinta uu ku leeyahay baraaruga bulshada iyo bilicda magaalada buulafulay xalqada shanaad ee silsilada warbixinada aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada waxaad caawa ku maqli doontaan qisada shaqsi dacwo u yimid wilaayada balse deegaan ku noqday magaalada buulafulay haddaba warbixinadan waxaa qalinka u qaatay islamarkaana inoo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا dowlad haddii ay ku dhisan tahay dulmi iyo jawr xitaa haddii ay tahay muslimad ugu dambayn waa tii hobataa halka taa beddelkeed tan cadaaladda laasimta ay ahaanayso mid sii jirta intaba ay caddaaladdu shaqaynayso waa oraah la dhigay bartii ay mudneed waana tijaabo gaari muslimba uu garanayo natiijadeeda allah fadligii xarakada mujaahidiinta al-shabaab tiirarka ugu adag ee ay ku guulaysatay inay dhisto waxaa ka mid ah maktabka qadaha iyo garsoorka kaas oo wax ku gooya kuna xukuma xukun wax lagu maamulo kan ugu sharafta ee qiimaha badan kaas oo ah shareecada islaamka ee allah u soo dejiyey in lagu socdo kownkana lagu maamulo لأجل الدين قربانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا كتاب الله يرشدنا ويحكم في قضايانا ملكنا أمر دنيانا إذ القرآن أحيانا waa xukunka awgiis uu allaha u soo saaray rususha loona doortay dhiiggana u qubayaan shuhadada juhdi iyo jiritaanna u nadareen ragga xulka ah ee ummaddeena waa culimmada iyo kuwii diinta barta ee u qidmeeya wilaayada islaamiga ee baay waa mid ka mid ah wilaayaadka ay ka taliso xarakada shabaabul mujaahidiin oo waxaa ku dhowaad labaatan sano ka dhisan nidaam islaami ah oo maamulkiisu isku halaynta uu ku taagan yahay asal iyo gondhigba u ah cadaaladda maamulka iyo garsoorka maktabkan waxay xarakada u xushay rag odayaal ah garta goyn og kaadsiimada ku dheereeya kuna shaqeeya awaamiirta rabbaaniga ah iyo kuwa nabawiga guusha ay xaqiijiyeen ayaa allaha fadligii waxay ummadda oo idil tustay raxmadda shareecada islaamka iyo sida uu allaha raalli uga yahay addoommadiisa marka ay qaateen xukunkiisa una hoggaansameen waxaa arrimahaas oo idilka markhaati kacaya xaaladda uu dalku marayo hubanti la'aanta ka jirta deegaanada uu cadowgu haysto dagaal beeleedyadaan dhammaadka lahayn iyo xurgufta odayaasha soomaalida ee ay ka faa'iidaysanayaan siliibiyiinta iyo murtadiinta
walaalow meesha aad bay xaaladdu u cajiran tahay waa waa waa laisku baabaya dagaal xun oo heshiiskii iyo hoodiyii iyo waxba aan islahayn baa meesha ka socda waa exis control iyo inta jaamacadda ummadda u dhaxaysa waxaa sii daba dheeraada khilaafaadka ka bilowda arrimaha shakhsiyadeed ee u gudba dagaal beeleed uu dhiig badani ku daato waxaa sidoo kale dhacda in sannado badan uu sii jiitamo gal dacwadeed la xidhiidha laba ruux oo isku haysta ganacsi xoolo iyo dhulbeereed iyagoo tacab dheer iyo rafaadba u maraya helidda xuquuq iyaga ka kala maqan ama waxayba ka quustaan sadkooda xitaa iyagoo og in gartu ay xaggoodu jirto intaasoo idil waxaa looga baaqsadaa isku xukunka iyo kuraali ahaanshaha shareecada taasoo ay ku jirto nolosha iyo amniga uu allah u ballanqaaday addoommadiisa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هاد لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني qaybtan shanaad taxanaha warbixinnadeena baay iyo baraarugga bulshada waxaan ku soo qaadan doonnaa sheekada aabbe soomaaliyeed oo baydhabo ugu yimid dacwo iyo soo xukun doonashada shareecada islaamka iyo halkii ugu dambayn ay masiirkiisa u wicisay niyaddiisa taas oo ahayd in gartiisa iyo dacwadiisa u bandhigaan shareecada muujiyeyna inuu ku raali yahay buulfulaay maasha allah waay aniga meeshan waxaa i keenay dacwo i keentay sagaal bilood ayaa arrintii tagneed lix boqolkeen shan boqolkeen afar boqolkeen ninkan waxsii kan waxsii kan waxsii tuuga ayaa joogta meesha waa aabe maxamed xuseen cali oo taariikhda markay ahayd dabiiqadii bishii jamaadul aakhir sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ka soo safray magaalada baydhabo ee gobolka baay si ay maxkamadda u horgeeyaan kiis dacwo dhaxaltooye ah wuxuu ii sheegay inay muddo ah iska daba wareeg ay kala kulmeen maxkamadaha maamulka riddada balse muddo kadib ay soo haleeleen cadaaladda ka jirta dhulka ay maamulaan mujaahidiinta waxayna si toosa u soo abaareen maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay ee degmada buulafulaay waxaa markii la galay dacwada la dhegaystay dhinacyada uu ka dhexeeyey dhaxalka maxamed ugu dambeyn waxa uu helay xaqiisii isagoo ku saamoobay amniga iyo kala dambeynta ka jirta degmada buulafulaay iyo in wax laga dambeeyaahi uu yahay keliya kitaabka alleh isagana wax lagu xukumo kama uusan labalabayn in muddo kooban gudaheed uu ka daadegay arrinka wuxuu isbarbardhig ku sameeyey muddo dheer oo bilooyin ah dacwadiisii xalinteeda ay ku guuldaraysteen kuwii uu garsoor ka mooday balse noqon waayey iyo laba maalmood oo si aan eex iyo cadaalad daro ku jirin lagu xaliyey arrin muddo soo jiitamayey fikir kadib wuxuu helay sirta ku jirta guushan ugu dambeynna wuxuu go'aan ku qaatay inuu deegaan ku noqdo buulafulay oo uu boos ka iibsaday islamarkaana dhistay sheekadan ayaana inay dhex martay qisiday dacwada ilaa baydhow ayaan ka mid baydhow adiga dhaxal iyo waxaas ayaan ku duudanay alxaasil waxaa dhacday dhaxalkii uu ka dhexeeyey dhaxalka ani iyo qof oo ila dhashtay isku aabanahay si fiican
waa isdacween ilaa sagaal bilood ayaa arrintii tagneed lix boqolkeen shan boqolkeen afar boqolkeen ninkan waxsii kan waxsii kan waxsii tuuga ayaa joogta meeshataab laaluusha laidinku kala waday laaluush haa marka muddo meeqee socotay ilaa sagaal bilood si fiican maalinbu marka waxaa lagu leeyay qofkan wax siiyey baasi dhiib haa waxaa oo hadallo ay ku keeneen ay leeyihiin ibnu aadanka dhega ma laha hindha ma laha waxba ma lahaa muxuu leeyahay mataqaanaa hee kalow leeyahay dhuuntaas dhuunta hunguri beeskan unta dhiib beesa wacala waxaan kaaga soo dhameynaa waa ku soo dibriynaa howshaada ku dhammaynaa hawsha waa ku dhammaynaynaa si fiican dooddii waa socotay sagaal bilood marka kow ay dhaaxday ilaa la tagnay waxaa layiri waxaa tegaysin arrintiin waa culus tahay waxaa tegaysin buulfula ay taga buulfula ay maanin dooddii oo sagaal bilood ay socotay waxaa lagu dhammeeyey laba beri laba maalin keliya bis maxaa idinka dhexeeya ku doodayseen dhaxal uu ahaa toddobaatan iyo shan sano ayaan ku jiraa marka maxkamadda islaamiga qaabka ee maasha allah mintaa u bogey aan u bogey ayaaba buulfula ay guriga ka gatay wallahina waa degtay waa degi maxaa kugu dhaliyey waxa igu dhaliyay nabadgelyo meel oo nabadgeliyayaasha iyo nololayaasha saas waa ninku faaqarayo alba hotelka marka meeshaan imaanay hotelka aan seexanayna ilbaabka dama dhexeey si fiican aan waxaan ilbaabkan isku fuyin maxaa waaye anaka ma naqaan la yidhi si fiican ilbaabda xiray markasayno nabadgelyo alxamdu rabbilcaalamiin aada iyo aada u ashaqo nabadgelyada iyo nolol agtadayaasha heer waxaaba naqdi deegaana naqdiba maasha allah dadkii sagaal sano iyo toban sano joogeen anaa maanta ka dhig maxamedkii dacwada ay keentay oo deegaan noqda waaye waa kaas alxamdulilah dadka ka waran maxaa kala kulantay wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin i dhaweys fiican dhanka kale sannadihii u dambeeyey waxay maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay oo kaashanaysa xarumaheeda iyo xarunta ugu weyn ee buulafulay ay soo saareen xukno kala duwan oo dhammaanba waafaqsan shareecada islaamka xuquuqdoodana ay ku kala qaateen dad muslimiin ah oo ay xurgufo kala duwan soo kala dhex mareen sheekh xamse abujacfar wuxuu mar kale inooga warbixinayaa xaaladda ay ku shaqeeyaan maxkamadaha iyo haddii ay jiraan goobo ka baxsan dhulka ay maamulaan mujaahidiinta oo loogu soo xukun doonto wilaayada baay intaan xasuusto maxaakiimta wilaayada baay ee dalka gudihiisa waxaa weeye magaalooyinka cadowga u haystay iyo inta xurta intaba inta badan waa laga yimaadaa oo maxaakiimta waa la yimaadaa sida camka ah oo la yaqaano Een, marka sidoo kaleeto dad badan baa ka yimaada dibadaha Ee, dalalkan maxay ahayto een, wadanka deriska la ah hadday yihiin haddii ay yihiin meelo kale Ee, sidoo kaleeto dad kale xataa aan soomaali ahayn yaa mararka qaarkood ayaa lagu arkaa macnaha oo dacwadaas ee, dad soomaali calaaqala lahaa aan soomaali ahayn mararka qaarkood dacwo keensada marka alxamdulilah markii cadaaladda loo bogey oo dadka maxay ahayto cadaaladdii wanaagga meesha ay arkeen ayaa waxay ku qanceen nin kastoo een, waxay ahayto qalbigiisa midqaali dararta min iimaana bay ku jirtay in cadaaladda halkaa usoo doonto Een, magaalada baydhabo oo kaleeto een, maxkamadda ka furan oo xeer degmo ah waxaad moodaa maxay ahayto dadka imaanaya halkaasi suuq weyn oo lagu kulmaayo ayaad u malaynaysaa macnaa baabuur baa ayaa timaado dad fara badan oo ka imaanaya macnaha baydhabo ka soo baxayo soo dooranaya cadaalad ayaa halkaa imaanahaya marka waa markii la arkay hufnaanta maxaakiimta iyo cadaaladda ka jirta ayaa dadkii oo dhan ku qanceen inay yimaadaan bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala horumaro fiicanna haddaba way ku socotaa qaybna waa ka soo gudubnay bixamdillahi subxaana wa tacaala inta badan waxaan maqalnaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay oo diya u kala qaaday qabaa'ilo walaalo ah ama qoysas dhib isu geystay oo arrimahooda loo bandhigay shareecada islaamka ama tusaale ahaan iyada oo dhowaan fulisay xaddu sariqa oo lagu oogay laba ruux oo falxatooyaha u geystay meherad ganacsi oo ku taalla mid ka mid ah deegaanada wilaayada arrimahaasoo idil waxay deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ay u horseedayaan xasiloonnida nolosha badqabka hantida iyadoo qeybaha kale ee xuduudda la fuliyo dhammaanba laga dhaxlo raali ahaanshaha alle badbaadada nafta ilaalinta cirdiga iyo sharafka muslimiinta iyo jiritaankooda fulinta xuduudda allah ayaa ka mid ah asbaabaha ugu muhiimsan ee loo dhisay wilaayaadka islaamiga arrintaasoo ah midda ay daraaddeed u qubanayaan dhiigga boqolaal ka mid ah haldoorka ummaddan oo ay ku jiraan wiilasheeda mujaahidiinta ah waana dhaqangelinta shareecada oo ay diideen gaalada waana sababta loola dirirayo sidiibiyiinta iyo murtadiinta dabaliilfiyada u ah ee lagu saliday muslimiinta في قضايانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا وساد الشرع فامتلأت قلوب الناس تحنانا سل الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا فإنا معشر نجب عرفنا العدل شبانا سل الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا waa hagaag waxaad soo dhegaysateen warbixintii walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman barnaamijka faafareebka wararka ayaadna dhegaysanaysaan لن يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada gado kulan looga arrinsanayay taabagelinta iyo fulinta xamlo ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado kulankaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado culimada iyo golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayadaasi haddaba waxaa kulankaasi ku sugnaa walaalkeen casaam carafaad oo aan idinku duwayo waa hagaaga dhegeystayaal ee halkani maanta waxaa ka socda kulan wadatashi oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado culimaudiin iyo guud ahaan golaha dhaqanka ee wilaayada kaasoo looga tashanayay xamaladii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxauna kulankan ka dhacay degmada ceelcadde intuu kulanka socday waxaa kasoo baxay bayaan waxaan halkan ka akhrin doonaa afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gado naqiib xasan cismaan biixi bismillaahi araxmaan araxiim ujeedo cadayl warmurtiyeed ka soo baxay shir iyo kulan wadatashi ah oo ay yeesheen culimmada nuqubada iyo mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee gado shirkaas aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow taabagelinta iyo fulinta xamladii ay ku dhawaaqeen hoggaanka xarakatu mujaahidiin al-shabaab xamlatu kun thaqran fii thuquuri lislaam ow qaa'iban canhu bicutrin walaa takun haalisan shicaarkeeduna yahay faqaatil fii sabiilillaahi laa tukallafu ilaa nafsak labo in la dhiso guddi ka kooban culimo xibno ka mid ah mas-uuliyiinta walaayada nuqobo iyo bahda iclaamka saddex xamladaas in la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka iyo deegaamada walaayada ay ka kooban tahay afar in dadka lagu booriyo ka hortegidda xamlada saliibiga ah ee ku socoto bariga afrika shan sidoo kale in lagu tartansiiyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ka qayb qaadashada halganka jihaadiga naf iyo maalba insha allah dhammaan bulshada ku nool walaayada waxaan ka codsanaynaa in ay nagala qayb qaataan wacyigelinta iyo fulinta xamladan ugu dambayn waxaan u mahad celinaynaa allah sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta hoggaanka xarakatu shabaab almujaahidiin wabilahi towfiiq kulan ay isugu yimaadeen hoggaanka wilaayada gobolka gedo ama mas-uuliyiinta wilaayada gobolka gedo nuqabada iyo culimaaudiinka shirkaas oo mirihiisa iyo nuxurkiisa waxaa ka soo baxay uu yahay kow taabagelintii iyo fulinta xamladii ay ku dhawaaqday hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ciwaankeedu ahaa xamlata kun thaqran min thuquuri lislaam aw qaa'iban canhu bicudrin aw xikma walaa takun thaalithan taasoo micnaheedu yahay ahaw furin furimaha islaamka ka mid ah ee xabaddu ka socoto ee ribaadka lagaga jiro ama maqnow oo ku maqnow cudurdaar la ogyahay oo macluum ah ama shay xikmad ah oo la ogyahay hana noqon cid kale shicaarkeeduna yahay faqaatil fii sabiili illaah laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid ilmu'miniin casى allah an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san waashaddu tankiira allah tabaaraka wa tacaala rasuulkiisuu la hadlayaa wuxuu leeyahay dagaalan jidka ilaahay dhexdiisa ka dagaalan lamana kalifaya ilaa naftaada ma ahane waxarid ilmu'miniin waa maxalu mudaabaqada xamladuna ay ku soconayso waxarid ilmu'miniin mu'miniintana boori casa allahu an yakuf alla wuxuu xaqiiqa ku yahay dhab ku yahay inuu reebo ba'sa aladiina kafaruu kuwii ilaahay ku kufriyey shartooda iyo baaskooda wallaahu ashaddu ba'san waashaddu takiila alla ayaa daran xagga ba'siga dagaalka isagaana daran xagga nikaayada shicaarku markaa xamladu waa kaas isaga ah aayadaha taxriidka yaa ayuhannabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal rasuulkaanow boori ummadda mu'miniinta ah dagaalka ku boori aayadahaasaa macnaha indilaaqu uu yahay oo shicaarku xamladu ay leedahay shirkaa waxaa ka soo baxay oo kale guddiyo dhismo ah oo gobolka ee laba qaybood loo qaybiyey saa darteed labada guddi baa halkaasi loo kala cayimay oo guddi kasta uu hogaaminayo mas-uuliyiinta wilaayada gobolka geda iyo nuqabo iyo rag culimo ah hadafka iyo ujeeddada la rabo in la gutona waxa weeye wacyigelin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah in ay ka wada qayb qaadato dagaalkan saliibiga ah ee duulaanka dalka soomaaliyeed lagu soo qaaday iyo murtasiqada iyagoo ay samaysteen oo ay dukumiintiyada ka saxiixanayaan in maaragtay maxaan ku dhaha laga hortago si dhanna loola wada dagaalamo oo dagaal loo wada dhan yahay looga wada hortago baa qasadka iyo ujeedadu taxriifkaasi ama boorintaasina uu ku jihaysan yahay waxa duulaanka lagu yahay waa diintiyadii waa dhaqankiiyagii waa maaragtay maxaan ku rahdaa akhlaaqdiyadii waa dadnimadiyadii waxa weeya nolooma kala hadhayn jimsi cad iyo jimsi madow midna yacni jir madow iyo jir cad midna nooma kala harin iyo kuwa annaga luqadda iyada ku hadlay intaba haddaanan marka u wada istaagin oo annagoo wada dhan arrintaasi aan u wada istaagin gunnimaa lagu dhacayaa saa darteed waxay xarakadu u jeedinaysaa bulshada soomaaliyeed ee muslimka ama geeska afrika ummadda degan oo muslimiinta oo dhan inay ka hortagaan cadowgaasi saliibiga ee duulaanka ah duulaankiisaasi in laga hortago waxaa kaloo laga wacyigelinayaa in dhallinta soomaaliyeed ee maskaxda laga xaday in maaragtay maxaan ku rahdaa lagu booriyo ilaahay inay usoo noqdaan oo ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenaan oy diinkoodii iyo islaamnimadoodii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa dalkoodii ay duulaanka ku yihiin inay ka toobad keenaan waxa ay ku sugan yihiin oy dalkoodii diintooda usoo noqdaan walaalahood mujaahidiinta ahna gacmo furan ay maaragtay kusoo dhaweynayaan taasa iyaduna maaragtay maxaan ku rahdaa iyagana lagu boorinaya ilaahay toobadda waa aqbalaa intaysan naftu qarqarada gaarin ama qoraxdu kasoo bixin meeshay hadda u dhacaysa inay ilaahay u toobad keenaan baan maaragtay maxaan ku rahaa iyaguna loogu naadinayaa oo maaragtay maxaan ku rahdaa cod dheer lagu gaarsiinayaa waxaa kaloo lagu boorinayaa waxa ay ku sugan yihiin inay gaalnimo tahay marka iyaguna waxaa laga rabaa inay maaragtay maxaan ku rahdaa kasoo noqdaan waxa ay ku jiraan maanta albaabada toobadda waa u furan tahay gacmo wanaagsan baa lagu soo dhaweyn qoryahooda ha la yimaadeen gawaaridooda ha la yimaadeen tignikadooda ha soo qaateena cid alla intii ay awoodi karayaan si alla say kusoo bixi karaan ha kusoo baxeena dhammaan bulshada marka waxaa laga wada codsanayaa hawshaas ayada in laga wada qayb qaato ayna fududeeyaan oo ay u fududeeyaan guddiyada socda oo taxriifkaa wado oo muslimiin maaragtay maxaan ku raha wacyigelinaya inay kala qayb qaataan oo ay maaragtay maxaan ku raha galab istaagaan naf iyo maalba maanta waxaa la doonayaa maalka keliya la dhiibaya aan lagu kaaftoomin ee naftiiyo maalkii laysa soo raaciyo taasaa maaragtay maxaan ku raha laga wada doonayaa bulshada dhammaanteed hada wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin kulanka waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal ee naqiib ee maanta kulankan ka dhacay degmada ceelcade ee idinka iyo wilaayada iyo culimo diinka aad qayb gasheen kana socday howlkan muxuu istaarnaa maxaase idin kaga tashanayseen bal marka hore nagu bilowbal بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه قولا وفعلا الله سبحانه وتعالى بان مهد علينا نعمك ونسيي وفرض بدن ثم وحانو مهد علينا ولا لها iclaamka oo maanta khadka noogu jiro daadihiin hayana shirkan maanta la isugu yimid oo kulankaa kulankan maanta waxaa looga hadlahayaa ujeedooyinkan soo socdo kulankan oo maaragtay ciwaankiisu uu yahay kun thakran fii thuquuri lmuslimiin shacaarkiisuna yahay faqaatil fii sabiililah dadka muslimiinta ah ee maaragtay ku dhaqan bariga africa waxaan u sheegaynaa in maanta dalkooda ay kusoo duushay gaalo waxa ay rabtana ay rabta inay ka samaysanto waxa ay doorinaysana diintooda iyo dalkooda ay tahay waxa ay rabqaadatana baddooda iyo birigooda iyo macdantooda ay tahay waxaan dadka muslimiinta ah ku baraarujinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inay difaacdaan sharaftoodana u dagaalamaan diintooda u dagaalamaan cirdigooda ilaashadaan maalkooda ilaashadaan baddooda iyo khayraadkoodana ay ilaashadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa nagu faral yeelay wuuna noo ballanqaaday allah subxaanahu wa tacaala haddaan dagaalanno oo ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa aan la dagaalanno inuu noo kaalmaynayo gaalo maaragtay ayadu isbahaysatay oo ku talagashay dal aysan lahayn iyo dad aysan lahayn iyo dunyo ay lahayn inay boob ku qaadato dee annagoo muslimiin ah oo ilaahay maaragtay waajib diini oo cayni ah uuna saaray maanta inaan indhaha ka laabanno waxaan u dulqaadanayna ma aha dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa inay dalkooda iyo diintooda iyo sharafkooda difaacdaan ilaahay subxaana wa tacaala marka waan uga mahadinaynaa maanta meesha uuna soo gaarsiiyey saaxada jihaadka waxa dunida muslimka ka socdo waxa bariga afrika ka socdo waa wax maanta aan ugu mahad celinayno ummadda muslimiinta ah waxaan ku baraarujinaynaa meel kastoo joogaanba bariga afrika iyo eshiya iyo dunida carabka meel kastoo dadka muslimiinta ay joogaan waxaan baaq ku gaarsiinaynaa waa ku baraarujinaynaa in maaragtay ay dagaalamaan ilahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa u dagaalamaan cadowgoodana iska arkaan guushuna way dhowdahay insha allahu raxmaan guushuna way dhowdahay nasrigu maaragtay waa qariib weeye ilaahi subxaana wa tacaala awooddiisii ciidamadiisii junuuddiisii waa dagaalamahayaan marka insha allahu raxmaan mar haddii dagaalkaas uu socdo oo adduunka daafihiisa uu ka socdo oo muslim iyo gaal loo dagaalamahayo ujoodkuna uu yahay adduunka intii fidna laga waayo dadka muslimiinta waxay go'aansadeen ama waajib diini ah ku ah dagaalka inay wadaan marka dagaalkaas dagaal aan joojinayno ma ahan dadka muslimiinta waxaan leenahay ka qayb qaata bulshada noocyaheeda kala duwan oo dhan waxaan ugu baaqaynaa dagaalka inay ka qayb galaan dhallinyarada ha ka qayb galaan odayaasha ha ka qayb galaan dumarka iyo maarata ha ka qayb galaan waxaa weeye naftiina bixiya maalkiina bixiya ilaahay subxaana wa tacaala basaasna leh amarka alle subxaana wa tacaalaana mid maaragtay aan baaqanaynin weeye qofkii u dagaalama ilaahay subxana wa tacaala amarkiisa qaatana adduunkana cizi buu ku noolaanayaa aakharana jannuu helayaa insha allahu raxmaan marka annaga ujoodkanaga iyo shirkanaga iyo kolankanagu meelahaasay ku aadan yihiin dadka muslimiintaan baraarujinaynaa dadkaan taxriirinaynaa jihaadkaan dadka u kicinaynaa waxaa weeye ummadda muslimiinta oo dagaalamayso yaa waxaan rabnaa meesha hadda boqolkiiba maar konton ay dagaalamayso konton kalena waxaan rabnaa inaan fadhiga ka kicinno ay raacdo oo xamladu ay isbedesho oo cadowgan la naafeeyey oo mujaahidiintu ay jebiyeen oo ay dhibaateeyeen inta ka dhimanna la israaciyo dalkana laga sifeeyo inta uu qof naga nool yahayna jihaadkaa waa wadaynaa ilaa qiyaamu saaca waa wadaynaa saacadduna mana ka bacjisayno ma ka fadhiisanayno wax isbedela kama qaadanayno aragtida jihaadigoo dadka muslimiinta ay qaateen ma ka noqonayno ilahay baan mahad uga celinayna maanta xilligaan soo gaarsiiyey wajazaakum allahu alkhayr baan leenaha khayr aljaza kaasi wuxuu ahaa naqiib ibraahim maxamed igaal markana waxaan mikrofoonka ku wareejin doonaa nabadoon cumar shiidow asagoona qayb ka ahaa golaha dhaqanka kasoo qayb galay kulanka shirkan الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الودود آه، إلهي بام هذا السكاله آه، وحنا إلهي كم هذينا إنا نمعدو نسيي نمعة الإيمان نمعة الإسلام يا نمعة الأمن انتبه كلن كان شرفت له هون ماشان ما أنت السجون نمت أنه ككوان معمل الجبل كا culimo owdiinkii gobolka waxaan meeshan maanta ta isugu nimid inaan ka wada tashanno arrintan nala soo deristay oo baraarujinta xamladan ee xarakadu ku dhawaaqday xamladaasaan maanta isugu nimid xamladaasoon baraarujinayno dadweynaha soomaaliyeed ama muslimiinta bariga afriko intana maqlayso inta nala joogto intana taqaano dhammaan waxaan ku baraarujinaynaa oon u muujinaynaa gaalada saliibiyiinta in lala diriro in loo qaado kor dhaqanka shareecada islaamka gaalada in lala diriro naf iyo maalba in looga qayb qaato ee raggu uu ka qayb qaata dhallinyarada caruurtu ay ka qayb qaataan dhallinyarada odayaashu ay ka qayb qaataan gabdhuhu ay ka qayb qaataan waana laga qayb qaataa laakiin waxaan rabnaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo boqolkiiba boqol inuu noo noqdo oo labanlaab aan ka dhigno insha allahu tacaala ee waxaan u sheegaynaa gaalada saliibiyiinta oo kusoo duushay dalka asal inaanan u ogolaanayn taaka muslimiintu leeyihiin oy damaaciyaan oy damcaan inay qabsadaan ama ay ku joogaan si xooga iyo handadaada inaanan ogolaanayn baan u sheegaynaa waxaan dadweynaha iyo muslimiinta dalka soomaaliya gaar ahaan muslimiinta waxaan ku baraarujinaa gaar ahaan dalka soomaaliya gaala waa gebageba hawsheedu waxaa la rabaa intay hadda ay goorgoor tahay oo gaalo la gebagabaynaya inuu qaybtiisa ka qaataa la rabaa qof kasto gaalo waxaa ka gebagabeeyey gebagabo weeye gaala insha allahu wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoon muuse maxamed bucul oo ka mid ah golaha dhaqanka iyo wilaayada islaamiga gal ee nabadoon muuse soo dhawow bal kulankan maxaa kaaga baxay walaal waa dhowahay awalan ilaahay baa mahad iskale kulankan waxaa iiga baxay wax khayr ahoo fara badan in allahu intii ka soo baxday in qalbigayga iyo jirkaygu ugu baahnaa weeyaan waan soo dhoweynayaa maasha allah baan leeyahay ilaahayga annagoo muslimiina intiina kulmiyey annagoo ku dhaqanka shareecada islaamka ka tashanayno ama jihaadka bariga afrika ka tashanayno ilaahaygii alxamdulilah noo suurageliyey asaga ayaan uga mahadcelinaya dhammaan xabladan marka waan soo dhoweynaya wax la tuuray iyo wax laga taga midna ma leh waan qaadanay waana soo dhoweynaynaa bulshada islaamka waxaan ku baraarujinaynaa guulba ilaahay subxaana watacaala dadka naga horreeya ilaahay usan usan nasiibin iyo ilaahay noo nasiibay muslinow soo dhowow gaala waa iska gabagabo in yar baa ka dambayso waad la socotaan gobolladii iyo degmooyinkii baa laga aruuriye waxay hadda ku aruurtay meelo gaaban marka insha allah waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan jihaadka naf iyo maalba ha loo soo baxo rag iyo dumarba ha la soo baxo sagiir iyo kabiirba ha la soo baxo nise iyo rijaalba ha la soo baxo naf iyo maalbana ha lala soo baxo Eh, alxamdulilah xamladaana waan soo dhoweynahayaa wad jirkaa u baahnaa jihaadkaa u baahnaa walaalaha waxaan leeyahay mujaahidiinta ee safka hore oo cadowga ilaahay la xisaabtamahaya walaalayaal ilaahay ha idin xafido iskurjir baana nah haddaad daawacantaan baan inla daawacaynaa haddaad oomantiin baan inla oomannahay haddaad soo jooddan baan inla soo joodnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu idin sugo idinna xafido alxamdulilah xamladaana waxaan leeyahay ummadda mujtamaca islaamka oo joogta maanta oo hadalkan ama maqal ku eh ama muuqaal oo hortayda tuuran oo muuqato waxaan leeyahay arrintan sagiir iyo kabiir waa qaadannay waana qaadanaynaa waana soo dhowaynaynaa ilaahayna ha nagu anfaco kuwa jidka ilaahay u dagaalamo oo ku baxana ilahay subxana watacaala ha naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadoo sheekh luqmaan abu anas ayaa jeediyey kelimad ku aadan shirkaas soo gebagaboobay إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إلهي بان أمهد علينا سبحانه وتعالى إلهي نوقل إن العنيك على كوبي كريم أيوه رسول نمعة الإسلام والإيمان نمعة الأمن والصحة الحمد لله ثم الحمد لله إن- أنت كدب إخواني waxaan insha allahu tacaala qabaqaabinaynaa ama diyaarinaynaa xamlo loogu talagelay dadka muslimiinta ah oo lagu booriyo xamladaas waxay ka kooban tahay laba arrin kun faqran fi thuquuli lislaam qofka inuu ahaado mid ku sugan sakriga islaamka inuu yahay qof cudurdaar sharci ah ilaahi subxaanahu watacaala u yeelay oo si diin ah ilaahay ugu cudurdaaray subxaanahu watacaala sharcan walaa takun halaatha ha noqonin buu yidhi midka saddexaad ha noqonin ciwaanka koowaad kaa weeyaan waxaan rabnaa ummadda muslimiinta guud ahaan in ay ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku nusreeyaan waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka aanu ku noolnahay gado dadka ku nool in ay kitaabka ilaahayna u nusreeyaan gacal iyo garabna ay u noqdaan nas iyo maalna ay la garab istaagaan odayaasha ay nooga horreeyaan dhallinyarada ay khadmo u yihiin intaas ayaa laga rabaa guud ahaan in waxa weeye camalkan jamaaciga aan wada istaagnaana laga rabaa waad arkaysaan waxa ugu horeeyo lajnooyinka halkan waxa weeyaan kusoo xaadiray culamo awdiin nuqubo iyo walaayadii saddexdaas jaanib ayaa camalkan mushaarik ku ah oo shaarikaynayo adinkana intaa unbaad kama tihiin haddaad tihiin ummadda gobolka degto waxaanu leenahay waa in saaxada laga dareemo taxriifkaan bilaabanayo dalkana uu noqdo dal aan ku xuraysanno annagoo rabbigan tabaaraka wa tacaala kaalmo weydiisanayno waxaanu leenahay maanta waxaad haysateen noqobo islaami ah oo shareecada idinku hogaaminayso maanta waxaad haysateen qiyaado camalka jihaadka idinku hogaaminayso waxaad haysateen maanta ummad waxa weeyaan oo ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa garab idinku ah baad haysatiin waxaanu idin leenahay haleela saaxada jihaad sharafka iyo ciziga wax lagu gaarana waa in la jihaado xamladeenii oo noo bilaabatay waxaanu rajaynaynaa waxa weeyaan guul ku bilaabatay guul ku dhamaatay inuu ilaahi ka dhigo lajnooyinkii uquman ilaahi waxaan u weydiinaynaa subxaana watacaala ikhlaas camalkooda inuu ilaahi dartii ka dhigo subxaana watacaala dadkoodana ay noqdaan dad khayrka kaga daydo inay noqdaan waan rajaynaynaa insha allahu tacaala meelaha aad mari doontaan insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa ilaahi subxaana watacaala inuu jiil fara badan kasoo saari doono saaxadana afici doono ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanayna tabaaraka watacaala madarka da-ayo inuu ilaahay baraka noo saaro dhulka Een, abaartii aan soo marnay iyo culayskii aan soo marnay ilaahay inuu ahran noogu bedelo ilahay aan weydiisanayna tabaaraka watacaala hada wabillahi towfiiq wa aakhiri dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa waxaad naga dhegaysanayseen dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم اليوم كسرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى